waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa magaalada melbourne booqasho ku yimid rofeor maxamed xaaji mukhtaar oo ah aqoon-yahan ku takhasusay taariikhda afrika iyo midda islaamka rofesor maxamed wuxuu muddo soddomeeyo sana wax ka dhigayay jaamacadda savana ee gobolka georgia ee dalka maraykanka rofesorka ayaan weydiiyey ujeeddada booqashadiisa australia waxaana uu yiri safarkayga xasanow wuxuu iska ahaa safar qaraabo salaan ma garatay walaalkaybaa degan magaaladan caruur aanan weligay arag ayuu ku dhaldhalay waxaan u keenay markaana caruurtaydii baan soo waday oo inay isbartaan yani sheekooyinka ugu macaan waxa waaye cousins bay siraadaan mogtahay wiilkayga saalax iyo markay is arkeen kuwa walaalkay dhalay mogtahay soomaalidu cousinka adeerka adeerka iyo in adeerka every soomaali buu isku noqon karaa mogtahay walaalkii waxay ku dhahayay caruurtayda soomaalida o dhan bay adeer yidhahdaan waa run laakiin waxay i weydiiyaan buu yidhi war adeerow aabow intaas mayay kula dhashay ilaa mogtahay markii ankal markii la yidhahdo ay waxay u qaadanayaan mid la dhashay anti soomaaliyaha gabdhaha oo dhan waa habaryarihiinna ama eedooyinkiiniyaley mogtahay marka runtii taas ayaa ugu weynayd maadaama aan imaanayo dal ay soomaali badan joogto haddana waxaan iska volontier gareeyey in maxaan idhahdaa haddii ay u baahan yihiin inaan la sheekayso ama u sheekayo waxyaabaha ku saabsan waaye aragnimadeeda iyo maxaa idhahda shaqadeyda oo taariikh ku saabsan taana waa ugu daray oo labadan beri infact laba meelood baan tegey laba lagjer baan soo jeediyey mid saddexaad baan insha allah hadda ii socoto bisha shan iyo tobankeeda oon jaamacadda victoria aan ka jeedin doono waa gartay marka rofesor taariikhyahan baa tahay taariikhda africa iyo taariikhda islaamka yaad jaamacadda savana ee gobolka georgia maraykanka muddo soddon sano ka badan hadda ka dhigaysay waxyaalaha aad soo jeedinaysay ama taariikhda soomaalida oo khudbadahaas aad ka soo jeedisay maxaa ugu muhiimsanaa taariikhda yani waxaan rabaa inaan tuso soomaalida weliba gaar ahaan dadkan oo qurba joogta ah oo dalkii wax badan ka maqnaa inaan tuso faa'iidada ay taariikhdu leedahay haddii la rabo in bulsho la hagaajiyo bulshadeenna soomaaliyeed waa ka warqabtaa waa bulsho aad iyo aad u dhibaataysan oo ku jira rafaad iyo baaba iyo barakac iyo waad u jeeddaayo habeenkii igu horreysay waxay ii sheegeen australia waxaa laga yaabaa inay joogaan labaataniyo kun oo soomaali ah ma garatay meeshaan ka imid boqolaal kun baa joog maraykanka waa ka buuxnaa skandinavianka haddaad tirtid waa ka buuxna middle eastiga meel aynan joogin soomaalidii ma joogto maxaa keenay barakaacaasi maxaa keenay burburkaasi maxaa keenay oo welina haddana looga kabsan kari la'yahay ilaa hadeertan weli dalkii waa dhibaataysan yahay marka anigu waxaan arkaa in taariikhda lagu daaweyn karo haddii si fiican loo dhuuxo taariikhdu maxay tahay haddii loo dhuuxo waxaa ka imaan karaya xalli ayaa imaan karaya xasanow taariikhdu waxa waaye bulshada ayay u tahay identity ya bulshada astaanteedu waay bulsho kastaba taarikh bay leedahay hadday taqaano way ka faa'idaysan kartaa haddaysan aqoonina dhibaatooyin bay weligeeda ku jiraysaa taariikhdu waxa waaye masalan waxay u dhigantaa sida takhtarka daaweeya maandooriyaasha mental health dadka qaba maartay qofka mental healthga qabo ninka daktarka oo psycho analysistiga ama psychiatric dakhtarka nafsiga ah muxuu ku daaweeyaa cirbad uma qoro kaniini ma siiyo shuruubo uma qoro wuxuu ku noqdaa xusuustiisa ya war qofkan oo la leeyahay waa mentally ill daawadiisa waa in lagu noqdaa xusuustiisa wuu dabageli shalay haye daraad maxaad ahayd sanadii ka horrayso u wado wuxuu gaarayaa meeshii laga soo taabtay meesha dhaawaca ka soo gaaray qofkii waa fiyobaanaya waayo waxaa la gaaray ya meeshii ay dhibaatada ka soo gaadhay soo maa taariikhdu marka waa taa oo kale way taariikhdu waxa waa in dib lagu noqdaa ya waad noqonaysaa waad wadaysaa okay war anigu maxaa meeshaana keenay okay marka intaanan imanin xaggeen joogay xaggaa maxaa iga soo waday saad u wadid u wadid soomaaliya soomaaliya maxaa dhacay eventually waxaad ogaanaysaa sababta oo dhibaatadan keentay mogtay carabta waxay tidhahdaa idaa curifa sabab baطla alcajab ya haddiiba sababta la ogaado sheekadu xalligu wuu imaanaya marka aniga waxaan tuhunsanahay haddaan soomaalin nahay yani habkaasaa naga maqan oo ah inaan taariikhdayna ku noqonno oon raadinno tolow soomaalidu maxay ahayd maxaa sidaan ka dhigay haddaan iswaweydiino aan dabagalno eventually ha qofkii waa garabsanaya yani ilaa hadda laakiin waxaan jirinba dadkii kamaba warqabaan ya waa laisdagaalaya waa laisdagaalaya waa laishaystaa maalin walba waxaa maqlaysaa shir nabadeed baa la qabanaya war nabadatan maxaa loo la'yahay imse shirnabadeed baa la qabtay ya ku noqon maayano oo dhihi maayan talow dhibaatada xaggee naga timid way iska heshiinay bay ku dhahayeen maalintaas waa la ishagaraynayaa blaablaa meeshii bay taagan tahay marka anigu yani this is my sincere yani runtii iga daacadna ah oo aan isleeyahay haddii oo si lilaahi aan ugu noqno taariikhdeenni aan soo ogaano marka waxay dadkii baan u sheegaynaa mogtahay wax oo practical ah maxaa khaldamay baad is leedahay soomaali ahaan maadaama adugu taariikhdaad baara ka tahay ka warqabtid dib u fiirisid maxaa khaldamay oo laga soo gudboo la rabay in la saxo oo maanta loo nisbayn karaa dhibaatada waddanka haysata khudbadaadii waxaa ku jirtay in xataa xorriyadda ka hor nidaamkii dowladnimada la khalday khaladkiina weli lagu socdo maxaa tusaale u ah of course yani waxaasoo dha waxaan u baahannahay inan xorriyadda ka hor horta waa inaan tagnaa xorriyadda ka hor yani period baa jiro oo xilligii gumaystaha la yidhaahdo waa inaad dhaaftaa oo tagta gumaystaha ka hor before colonialismadu war dalkani soo ahaa markaasaad ogaanaysaa siday u dhaqmaayeen iyo waxay ku dhaqmaayeen iyo xataa dagaallo way jiri jireen weligeed waa la islaayaa dunida mogtahay haddana way ka heshiin jireen habkay ugu heshiin jireen muxuu ahaa sideebuu ahaa qaar baa geedka hoosta la fadhiisan jira intii geedka hoosti la fadhiistaa la kala gardhaqsanaya dhagdhagdhag waa la heshiinaya so gaalaa timid isticmaar baa yimid isticmaarkii wuxuu nala yimid wax kale yani waxyaabo ayuu kaa bedelayaa mogtahay marka anigu waxaan leeyahay yani meelaha ay wax ka soo qaldamayaan anigu pre colonialka markaan joogno wax qaldami ma jiraan soomaali waa soomaali soomaaliya waa dhaqanay leedahay waa diin bay leedahay xeer bay leedahay waxooda dhibaato ma ay haysanin way isku fillaayeen yani soomaaliya waxaad arkaysaa yani xataa yani inuusan dibadda wax ka keensanayn guryihiisa wuu dhisanaya aqal soomaaliga siduu musmaar binaalka laga keenay ma jiro waxiisuu samaysanaya qalabka oo adeegsanaya koobabka wax ku cabaaya xeeryaha waxayse dhan waa iska haystay mogta dhibaato ma jirin xataa abaaraha yani si ay uga baxaan bay ay yaqaaneen dadka beeralayda ah waxooda wax bakaaray leeyihin oo ay masigada ku shubanayaan ama diirta ku shubanayaan bakaaraha qaar baan la taabanayna waxaa laga baqaya inay abaari dhacdo marka xilligii oo gumaysaha ka horreeyey yani soomaaliyoo nabada ayaad u imaanaysaa oo iswalaashanayso soomaaliyoo nabada oo xataa haddii dhibaatooyin ay dhacaan ya masalan gobol baa waxaa ka dhacaya dagaallo dad baa soo qaxaaya meel kale uma ay qixi jireen ayaga ay soo qixi jiray gobolladan koonfureed oo dhan yaa maadaama ay ay leeyihiin maarata possibilities iyo resources ay leeyihiin waqooyiga iyo bariga waa laga imaan jiray waa la imaanaya waa la soo dhoweyn jiray dhibaato ma jirin way iska degaayaan way ku noolaanayaan haddii uu cudur yimaado meel lagu daayo ayay heli jireen haddii ii sheeg oo dagaal dhaco sidaas oo kale marka xilligaas anugu aad baan uga helaa oo waxaa loo baahan yahay in xoogga la saaro intaysan reer yurub noo imaanin ka hor sidaan u dhaqmi jirnay iyo nolosheen sida haddaan si fiican u darisno aan ogaano then waxaan ku apply garayn karaynaa maanta ya marka taarikhdu waxaan idin leeyahay ma aha shalay keliya wax isku xiran waay shalay maanta beri ma garani wax isku xiran waay silsiladaas haddii la kala gooyo dadka taarikhdooda way xumaanaysaa so waxay wax qaldamayaan gumaysaha markuu yimid qudheedayba ayaa ii sheeg ayaa ayaa iyadaaba ayaaba qalad ah dad cusuba oo ajnabiya noo yimid ogtay ya oo aanaan isku af ahayn isku diin ahayn isku dhaqan ahayn wax badan buu kaa kharibayaa gumaystihii ya wuxuu keenayaa xoolahaagii inuu dhaco ya ilan wuu ku muquuninaya xoog buu ku sheeganaya xoolahaagii buu qaadanaya wuu adoonsanaya kadib wuxuubuu ku dhahayaa anaa kaa dhaqan fiican soo maa garanin dhaqankaygii qaado diintaydii qaado afkaygii qaado waxaad arkaysa dunidii la gumaystay giddigeedii in xataa inferiority complex ay ku dhacday oo qofkii hadduu masalan soomaaliya markaad joogtay yani xataa qofka rabo markuu hadlaayo hadduusan dhowr erayo talyaaniya iyosoo ku dareynin inaan loo aqoonin inuu yahay qof wax yaqaano afkaagii baa kaa lumaya mogtahay adiga qudheedii baa waxaad isdhehaysaa maya talyaanigaas inaad ku hadashid baaba wax fiican ah ingiriiska inaad ku hadashid faransiiska inaad ku hadashid ummado dhanaa dhaqankoodii dhulka la dhigay afkoodii la baabi'ey magaratay so haddaba marka markaan meesha joogno waxaan isku dayaynaa tii haddaaya aan kuu sheegayo oo kale see baan u daaweynaa ya dadkaani sidee baan u daawaa cudur baa ku dhacay yani dhaqankoodii bay ka tageen mogtahay saan u daaweyna marka waa inaan ku ably garayna markay fiicnaayeen ya waagay fiicnaayeen haddaan tusno ya saasaan ahaan jirta oo ma saasaan ahaan jiray wuu garowsanaya soma garan waa aad waagaa ka fiican aad joogtay baa jiray haddaan tirahda marka ummadaha oo dhibaato ku dhacdo oo dhan dunidu markay dhibaato ku dhacdo waxay isweydiinayaan tolow ma jirtaa waa aan ficnayn yurubiyan quloodii waxay ahayd waxay kasoo bilaabeen markay baabaceen oo dark ages oo xili mugdi ay galeen ya oo laga xoog badan yahay laga dhaqaalo fiican yahay waxay is yidhahdeen tolow ma jiri jirtay waa aan ha way heleen waayadii greega iyo romanska ma garatay ayaan maaratay wixii bay busta maaratay ka jafeen khalaas way soo fiicnaadeen inagii saas oo kale maaratay waa inaan isku noqneen waaba marka ani waxaan leeyahay haddii waagaas fiicnaa aan helno it can help us inaan maanta wax ka bedelo waa gartay markii dowladnimada aan helnay oo kale hadda soomaalidu qabiil bay isulayseen intiyadii weli qabiilkii ma dhammaan waagaan dowladda hednay nidaamka awood qaybsigoo kale qaldamay baa la dhahaa qayb ma ka tahay dhibaatada weli dhammaan la in beelaha qaarkood la xaqiro matalan power sharing sidii la rabay aan loo qaybin khaladkaasna weli aan la sixin yes waxbaa ka jira runtii wax weyn baa ka jira waayo gumaystihii wuu tagay soomaa waxaan soo gelaynaa marxalad saddexaad soo mugtahay waa pre colonial colonial iyo post colonial ama post independent gobonimadii baan soo gaaray mogtahay gobonimay waxay la timid dhaqan aynan horey u aqoonin waayo isticmaalka markii lagu jiray dad baana haystay oo na maamulaya soo maaha ka hor annagaa ismaamuli jirnay soomay ahayn hadda markii la leeyo ismaamula idinka mar labaad gartay waagii hore maamulka yani wuxuu ahaa ama goboleed buu ahaa ama qabiil buu ahaa wuu hagaagsanaa boqortooyadii iyo saldanadaa jiray waxaa jiray ugaasiyo salaadiin dad elders waxyaabo badan oo laisku maamuli jiray baa jiray okay hadda markii la yidhi soomaaliyay idinka ismaamula oo waxaad samaysataan nidaam siyaasi ah oo soomaali la yidhahdo marka konton iyo lixdii waa markii ugu horreysa weeye oo wax ay wada leeyihiin mogta waxoodii hore waa u kala qaybsanaayeen soma garanay qolo walba meesheeday ama waxay ku wadan jirta hadda marka la yidhi maya tan waa wada leedihiin way fahmi kari waayeen sidee baan waxaan u qaybsanaa ya waxay ka dhigeen un sidii waagi qabiilnimo oo kale maartay waataan idiin sheegay habeen dhaweyd waan dhahayay maxay maxaa sababay yani dowladdii noogu horreysay dowladdii noogu horreysay oo lix position oo la yidhi sameeya shan wasi afar wasiir iyo ra-iisul wasaare iyo ra-iisul barlamaan sameeya la yidhi mogta waa la baraya marka waa la tababaraya marka qolooyintii la yidhi soo dhisa dowladdii ayaa waxay ka dhiseen ayagun baa iska dhisay dadkoodii bay ka dhiseen waa galnay yani run ahaantii waa wax laisweydiin karaayo maaratay haddaan ku noqo dowladdii noogu horreysay anigu waxaan isdhahay election baa dhacay firia election baa dhacay axzaab baa tartantay axzaabtii mid baa badsatay leegadaa badsatay wax badan keentay laakiin axzaab kalaa jiray oo iyagana xeeldhibaano oo soo helay waxay ku ficnaan lahayd sheekadu waxay ku ficnaan lahayd dowladda marka la dhisaayo coalitionkaas in laga raadsiyo oo l kuwaani dee iyagana waxbay ku leeyihiin wax qaybsanno ma aha in anagii guulaysaday keliya wixii aan qaadano marka i really think waagaas sheekadii dhacday kii dowladdii noogu horeysay mogtay first experience oo la yidhahdo soomaaliya wax wada leh ya then wixii ka dambeeyey waxayba noqotay ha qof waliba tiiba ku dayanaya ya dowlad kastoo tii konton iyo sagaalkii tii lixdan iyo afartii tii lixdan iyo sagaashii askartii qulloodii sidii unbay yeeleen ya dhan unbay ka eegeen dadna way iska iloobeen so taa qudheedii xalligeeda waxaa waaye haddaan u noqono waageynii hore haddaan u noqono xalli baan u heli karaynaa oo maantana waa waxaan samayn karaynaa wax oo dadka dhan maaragtay ay ku qancaan baa la samayn karaya waa gartay waxaa ka hadashay ditore khudbadii habeenkii dhoweyd waxaa la yidhahda revisionism oo inta badan lala xiriiriyo in dib loo eego taariikhdii marka maxaad is leedahay waxa ugu muhiimsan waayihiinoo markaa dib u fiirisid soomaalidu ay aaminsan yihiin inay taariikh saxa ahayd laakiin aan sax ahayn revisionismadu waa falsafo aada u fiican weye oo dhowaan bay soo baxday runtii wax weyn bayna ka tartay dalalka dhibaatada haysata maal waayo gubaysihii waxbuu qalday soo maa dad baa waxay u qaateen waxyaabaha qaarkood inay sax yihiin soo ma garan revisionismadu waxay kugu caawinaysaa arrintaa inaad ku noqotid talow saxnimadeedii intay la egtahay ya ila umuuruhu maarata qaar saxa qaar qalada soo ma jiro marka waxaan eegaynaa bercentuaal ahaan bersentay inteebaa saxa inteebaa qalada marka aniga runtii aad baan u aaminsana inaan ku noqono dowladdii hadda aan sheegayna inaan ku noqono haddii aan ku noqono aan soo ogaano in qaladkaas uu dhacay waa saxaynaa soo maa ya laakiin inaan ku celcelino qaladkii revision ayaa ka maqan dadkii maba fikira ismaba dhahayaan sartu halkay ka qurutay halkaasay ahayd ya waa ti aan ku dhahaya hadaayi psychoanalysista ya wuxuu soo ogaanaya meesha ninkaani maskaxdiisa wax ka soo gaarin soo maa taariikhdiina waa taas oo wuxuu soo ogaanaya ha maalintaasay wax qaldameen so now hadda waa inaan bedela maxaa irahdaa dowlad dhisidaydii waa inaan bedela waa inaan bedela xiriirkaygi maala goboladan iyo ii sheeg maxaa irahdaa dadkan sidaan u hagaajin lahaa yani yani revisionisadu wax weyn bay iga taraysa waayo waa lagu wareeraya xasan fiiri waxaanu nidhaahnaa anagu muslim baan nahay weliba soomaalida waxay tidhaahdaa boqolkiiba boqol muslim baan nahay sooma waxay yidhaahdaan soomaalidu iska daayey islaamnimo islaamnimada xataa intaysan madiinaba aadin baanba muslinay sheekooyinkaa sooma maqashid maka iyadoo la joogo ayaan muslinay haye waxaad odhanaysaa annaga islaamka iyagu ma aha yani islaam iska soo horjeedo oo xataa islaami sunniyiin baan nahay sunnida qudheedii waxay leedahay madaahib bay kala leedahay sooma xanafi xambali maaliki waxbaa jira ogtahay may anagu saas manihin shaafici keliyaa nahay waxaa lagaa filaya lagaa filayaa dadyoogan deriskaaga ah carabtaha afrikaankan oon waxaa qabin waxay kaa filanayaan haa war kuwa kan waa kuwii samayn lahay dowladda ugu fiican sooma ilaa wax allaale wax idin aad ku kala duwantiin ma jiro haddana waxay isweydiinayaan war soomaaligan hadduu muslim yahay muxuu walaalkii muslimka u dilay islaamku xagey ka tahay arrintaas islaam maha mogtahay hadda islaam baad sheeganay boqolkiiba boqol maxaad u kufsatay gabadhan muslimadda ah maxaad baahi ugu dishay dad walaalahaaga ah cuntadii oo dunida siisay aad ugu cunuqabataysay way kugu yaabayaan marka annagii mogtahay waxaa dhibkan haysta waxa waaye aniga gaar ahaan aniga wadaayadayda oo historians ah afrikaan ah middle easterners ah way weydiinayaan rasuul mukhtaar waxaan idinka filaynay inaad model noo noqotaan y maxaa jiraabay ma helaysid jawaab fiican xasanow y waxaa imaanaya confusion waxaad odhanaysa annagu sida isirkaygabu isku dad baan nahay wow yaaba heli kara y ethoobiya dhowr iyo toddobaatan jinsiyadood baa ku nool kenya kasii darantahay dariskeyna mogtahay adig waxaa tilmaaya aniga dadkayga waa isku dad haddana waxaad tahay dalkii burburay baa tahay say udhici kartaa su-aalahaani inagii kama jawaab fiican kama bixin karayno keliya waxaan ka bixin kari lahayn inaan revisionist noqno oo ku noqno waa inaan iska saxno ya aan iska saxno aan idhaahno no yani islaamka qudhiisii yani waxaa laga yaaba siduu noogu yimid inaan caddayno ya sidaan u fikirayno islaamnimada aan u fikirayno aan ugu dhaqmayno waa inaan dadkii u sheegnaa waa inaan dadkan ishaysto isirnimadoodii iyo isku afnimadoodii inaan fiirina waxaa noo soo baxaya meelyow oo qaldantay so marka aan ogaano will be okay waa garta marka maadaama nidaamkaas hadda power sharinka ah oo kale ama awood qaybsiga beelahoo kaleo fifty sixkii soo khaldamo kuwii ka dambeeyey sii wadeen four point fiveka hadda cusubee la sheegay isagu ma waxaad is leedahay waa xal un ku meel gaara mise kuwii horeo dhanba waaba dhaamaayo intii cabaara waa lagu socon karaa
anugu uma arko inay xalli tahay hase ahaatee temporarily ya yani muddada hadda oo lagu jiro kala guurka maadaama ay soo garteen mogta waxa soo garteen waxaan soomaali oo siyaasiyiina ayaa intay meel ku shireen soo oga waxaa soo sheegay soomaa yani ay u arkeen bal ilaa aan ka gaarno xal oo xalaal ah aan ku dayno colka warafad ma lagu dayda oo kale waay waa lagu dayi karaa waa la fiirin karaa meelaha qaarkood hadda waxaadba moodaa inayba ka heleen waagii hore yani waxaani qadarin ma jiri jirin oo hadda waxaa la yidhi maya boontyaashani markii wax la qaybsanayo waa in wax laga siiya ayaa timi soo maaha laakiin xalli oo waaraya ma ah anu kuleysaan u arkaayo soo garin xalli waaraya ma aha waxu u baahan yahay qudhiisi ha bal in la derso ilaa intii transitionka laga baxayo marka transitionka laga baxo la helo hab kaa dhaamo oo wadani ah kaasina wuxuu ahaa rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo booqasho ku yimid magaaladan melbourne qaybo kale oo ka mid a waraysiyadiisa ayaad barnaamijyada dambe ku dhagaysan doontaan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali